shirkadda firyoowga iyo qorsheynta mashaariicda caafimaadka galmudug ayaa ka furamiya magaalada dhuusmareeba iyo weliba ku qeyb galaya mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda caafimaadka ee iyadoo ku howlgalayeen galmudug iyo madax kala shirkan iyo weliba uuse dareeri doonee muddo lama maalimoodee iyo weliba diiradda laga saaro doonee horumarinta lagu deeri adeeg bixinta caafimaadka sanadkii laha dhaaf iyo aqabado jarana iyo sidii la maaray lahaayee baahiyaha caafimaadka jara agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmuduga doctor cabdiweli maxamed axmed ayaa faahfaahin ku biya muhiimada shirkunga arrimihii shirkii hore u ahaa gebagabada ama action pointiga u ahaa kadib waxaan isla ogaan doonaa saddexdii bil maxaa noo qabsoomay waxaan isla ogaan doonaa caqabadaha labada maalmo dhammaadkooda waxaa kasoo bixi doona haddii ala yihahdo action pointina kale waxaan ogaan doonaa kuwo hore loo qaatay oo la fuliyey waxaan ogaan doonaa kuwo cusuba soo kordhay waxaan ogaan doonaa haddii ala yidhaahdo waxqabadkii saddexdii bil oo hay-ad walba iyo wasaaraddu isla soo bandhigi doonaan kormeeradii wasaaradda shaqaalaheedu ay sameeyeen oo joogtada ahaa xarumaha caafimaadka lagu sameeyey waxyaalihii lagu soo arkay kuwii hore wixii iska bedelay hadda way forwark wuxuu noqonaya dhammaan waxyaalahaasoo dhan ayaa ka soo bixi doona shirkana waxaa si official noogu firi doona wasiirka haddii ala yidhaahdo laakiin technically waxaan rabnaa haddii ala yidhahdo mudan wasiir waxaan u diyaarsannahay sanad cusub haddii alla idmo sanad cusub sanadka ku xiga intaba qorshahaas haddii alla yidhahdo inuuna hagaan rajaynaynaa resourciga yar oo aan haysanno si efficient oo effectively inaan u isticmaalno haddii alla yidhahdo waya qorshaheenu caafimaadku maadaama uu deeqbixyo ku tiirsanaa culeysyo badan oo wajahaya culeysyadaas waxaan uga gudbi karnaa qorsho midaysan oo nahaga waxyaalihii laga hadlay shirkii hore waxaa ka mid ahaa anti a diversionka in aada looga shaqeeyo hay-adaha iyo wasaaradaha ay ka wada shaqeeyaan sablyga meeshuu aadaya in la ogyahay sablyga quantificationkiisa in laga warqabo inay ceeb tahay inuu dhaco a diversion iyadoo dad dhimanayaan hay-adaha iyo wasaaradduna waa isla qaateen arrintaas in si xooga looga shaqeeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada galmuduga doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa mahadnagay ku-qaybgalyaalka iyo weliba uuse kabooriyaya sidii unfuliyaayan adeegyada lakala balamo waa bulshada waxaa xaqiiqatan xusid mudan in mar kaste waxyaalihii lagu ballamo iyo qorshaha ka soo baxa shirkaani uu u fulo sidii looga ballamay kasoo qaybgalkiisa iyo hal abuurkiisa iyo mirodhalkiisa shirkaana mar walba uu ahaa marka waa idinkaga mahad celinayaa mar walba sida mugala uga soo qaybgashaan iyo labada iyo saddexda maalin shirku socdo sida aada iskugu mashquulisaan oo waqti aada u gelisaan inuu shirkaani noqdo shir adeega caafimaadka galmudug wax badan ka bedel wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sii joogtay qowadaasa shirkun oo kale oo sadeedii biloodba mariya qowadaasa wasaaradda caafimaadka